ganacsatada oo wax ku iibiya suuqa tiyaatarka ee magaalada hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyey nin uu awood sheeganaya oo ganacsado kale ah dadkan ku ganacsanaya suuqan ayaa ka cabanaya nin lagu magacaabo cumar ciidiid oo ah milkiilaha suuqa tiyaatarka hargeysa kaasoo dhibaato ku haya dadka ganacsatada ayaa tilmaamay inuu ninkan xabsiga u taxaabay dad badan oo ka mid ah ganacsatada suuqan waxa ay xuseen in saraakiil iyo askar u adeegsaday ninkan islamarkaana uu doonayo inuu barkicin ku sameeyo ganacsatada qaar ka mid ah ganacsatada suuqan oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka warmay dhibaatada soo wajahday
waxaa ka qaaday isaga amar buu ku bixiyey adiga arka meher guddeedii baan waafaqnay guddeedii baa tira xidha meheradaha may askar buu ku soo daayay meesha dadkii guddeedii qaarna way gabadeenna way dhowtaan qaarna jeeg haa way jiraan waxaa la xidhatay guddeedii meesha horta ilaahay baa mahad iska leh subaxa saakaa waaga inoo beriyey waxaa yar dhacday mashaqo kutakrafala awoodeed oo shacabka ah iyadoo ninka mulkiilaha halkan ay tahay mulkiilaha ninkan tiyaatarka ku magacaaban amarkaygun baa soconaya awooddaydun baan adeegsanaya waayo waxa awood saa u sheeganaya wuxuu og yahay inuu yahay nin maalqabeena dadkana ay yihiin masaakiin sinahooda la fuuli karo guddidii bacadlaha guddoomiyihii iyo nin kaloo isagana guddida ka mid a oo xubin oo raggii oo lala hawadeeya uu ogaa raggii inay tiir kan dhaqaajin karayaan ay yihiin ayuu markiiba qabto saldhiggan ayuu ayuu ku xidhay saldhiggana waa ninka lugta noo qabtayna waa saldhigga waa taliyaha iyo taliya aaga bari waa labada nina lugta noo qabtay ee iyagu aan u malaynayno inay inu maal siiya amba adduun ay nagu xidhxidhayaan hadalkan kasoo yaray ganacsatada wax ku iibiya suuqyada magaalada hargeysa ayaa kusoo aadaya xilli muddooyinkii dambe ganacsatada suuqan ay wajahayeen dhulboob ballaaran oo uga imaanaya maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa